waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s ccom cau xariijin soomaali baafo waxaad ka mid ahayd guddidii ciyaartoyda waday ee markaasi ka tagtay melbourne halkaana ciyaaraha ku soo ciyaareen kooxda hogaaminaysay bal si kooban iga waran dhanka ciyaaraha intee ciyaar ayay ciyaareen inta aanan usoo gudbin guusha ugu dambaysay
maxamedow sidaad la socoto sideed iyo tobankii bishan ayay ahayd markii ciyaartoy soomaaliyeed oo qurba joog ah ay ka soo hayaameen dalka australia islamarkaana ay soo gaareen magaalada muqdisho caasimada dalka soomaaliya muddadii ay joogeen xamar waxay ciyaareen saddex ciyaar kooxdii ugu horreysa ay la dheeleen waxay ahayd kooxda horyaalka degmooyinka gobolka banaadir kooxdii haysatay ee degmada waaberi kooxdaas ayay ka badiyeen kooxdu kadibna ciyaar saaxiibtinimaa waxay la ciyaareen kooxda horyaalada dalka oo dhan haysata ee banaadir f c banaadir sports club kooxda la yidhaahdo iyaduna laba iyo hal ayaa banaadir ay ku badisay koobkii ugu dambeeyey habeenkii oo duqa magaalada iyo wasiirada ay fadhiyeenna waxaa loo dhigay kooxda gobolka banaadir oo ah kooxda loo diyaariyey inay aadaan gobolada dalka soomaaliya ciyaaraha maamul goboleedyada ay ka qayb qaataan kooxdaas iyo kooxda melbourne ayaa wada ciyaaray waxaana koobkii qaaday oo ku guuleystay kooxdii dhalinyarada eed ee soomaaliyeed ee jaaliyada magaalada melbourne ciyaaraha sidaas waan gartay kadib kadib ciyaa ciyaaraha kadib waad sii hayaanteen oo hadda weli waa safartiina waa sii socotaa dhanka ciyaaraha ah maxaa idin xigay
intaanan kasoo dhoofin xamar waxay kooxdu iyo dhalinyarada iyo macalimiintu waxay la kulmeen madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo ayaa madaxtooyada kusoo dhaweeyey uu la sheekaystay aad buu ugu mahad celiyey sida ay ugu dhiiradeen in dalka yimaadaan oo ay u muujiyaan in maaragtay isdhexgal dhalinyaro ay sameeyaan kadib kooxdu waxay usoo hayaantay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari halkana shalay ciyaara saaxiibtinima waxay la dheeleen koox ka mid a kooxaha boosaaso ciyaartuna barbardhac bay noqotay maantana ciyaartii ugu dambeysay ay ciyaari doonaan
waan gartay waddanka markay tageen dabcan jawiga iyo systemku waa kala duwan yahay garoonka iyo meelo badan waxaa laga yaabaa inay dareen ay arkaan kii iyo ama meeshii ay kuiya ku ciyaari jireen siday ay u soo dhoweysay jawiga soomaaliya inay ku ciyaaraan kulaylka iyo waxyaabaha qaarkood
magaalada muqdisho oo kale garoonka aad buu u fiicnaa garoon ay fahmi karaan buu ahaa oo caws ah laakiin jawiga ayay aada ula qabsan waayeen abacedu aada u kulul iyo huur badan oo meesha ka jiray markii dambena way la qabsadeen laakiin shalay markii boosaaso la yimid garoonka lagu ciyaaraya wuxuu ahaa mid dhagax oo ciid ah oo aanan hagaagsanayn dhalinyaradu qaarkood way ka baqeen inay ciyaaraan xitaa laakiin ciyaar wanaagsan bay muujiyeen labada dhinacba waana ay la qabsadeen hadda
waan gartay hadda intee ciyaara u hadhay boosaaso amaba si guud ahaaneed cariga soomaaliya intee ciyaara idiin hadhay
waxaa hadhay maanta oo boosaaso ciyaar kale ku dhici doonta kadibna waxay tegi doonaan degmada qardho oo iyadana koox ay la ciyaari doonaan garoowe ayaa jirta ma hubo garoowe in koox lala dheeli doono laakiin waxaa la tegi doonaa magaalada hargeysa iyo magaalada boorama ee somalilan iyagona laba kooxood kala duwan ayay halkaas kula ciyaari doonaan
sidee ugu dambaynta si kooban sidee shucuurka wiilasha soomaaliyeed ee ka tegay qurbahan melbourne oon ognahay dad kuwa qaarkood inaynan arkin ama ayna ciyaar iska daaya ayna teginba sidee bay u arkeen mar iyagoo muqdisho jooga boosaaso jooga meel kale usii anqaltaagaya walaalahood la ciyaaraya siday u arkeen arrintaas iyagu waxay ahaayeen maxamedow kuwa ku dhashay amba ku koray melbourne oon weligooda xamar tegin qaarkood qofka meel uu ku cusub yahay marka uu tagana ma fahmi karo xaaladeeda iyagu waxay u haysteen meel nabad ah oo iska caadi ah ma baqaynin way iska wareegayeen xeebahay tegayeen maqaaxidahay aadi jireen way iska socdeen marna ma aysan jirin fajignaan dhanka cabsida ah inay qabaan waayo waddan nabad ay ka yimaadeen meeshai ugu horreyso yimaadaanna ma garanayaan sidaas daraaddeedna waxaa jirtay fursado badan ay u helayeen inay soo arkaan meelihii dalxiiska ahaa ee magaalada muqdisho oo kale waxay tageen daarta nabadda waxay tageen xarunta s y l daljirka dahsoon xeebta jaziira iyo xeebta liyada ayaa la geeyey marka aad bay u reeaxsanaayeen dhalinyaradu
ma ugu dambayntii ciyaaraha idiin hadhay raje inteed ka qabtaan sida hadda muuqata guulo badan baad soo hoyseen marka laysku soo koobo sideed raje uga qabtaan inay guulahaasi sii soconayaan inta waktiga hadhay ciyaaruhu sidoodaba waa saddex marxaladood inaad badiso in lagaa badiyo iyo inaad barbardhac gasho intaba diyaar ayay u yihiin mana la saadaalin karo laakiin iyagu mar walba waxaa jirta kalsooni ah in ay meel walbo ay tagaan ay badin doonaan waayo koodkii xamar yaalana way soo qaadeen waxay aaminsan yihiin marka ciidana inay hor istaagi karin
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali